asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal waa xubinteenni murtida maanta waana xubinta murtida maanta ee aalaaba aan halkan ka soo jeediyo aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenni murtida maanta ee dhinacyada farada badan taabanaysay waana xubinteennii oo mar kula gelaysa dhinaca casriga marna kula gelaysa dhinaca sooyaalka marna kula gelaysa dhinaca abiidiga ama haddii ilaahay eedma hayo waxyaalaha duugoobay ee sheekooyinka dhallinyarada iyo da'yartu ayna wax badan kala soconin u dhaadhacaysa waana xubinteenna murtida maanta ee aan dhihi karno waa mid dhinacyo fara badan innaga wax inooga taraysa marka laga hadlaayo afkeen iyo dhaqanka waana mid ka mida saddexleydeenii dhegaystayaal waxaa la yidhi saddex xarago ma galaan waxaa la yidhi saddex xarago ma galaan kolley waa un saddex ka mida saddexyaalaha aan u malaynhayo inay yihiin wax jira waa saddex la leeyahay xarago ma galaan ama kuma fiicna ama haddii aad ku xaragooto xaragadaasu ma ahan mid iskeentay amaba booskeedii heshay waana saddexdan arrimood ee soo socota waxaa la yidhi saddex xarago ma galaan dhaqan socdaalah sarwaalkaa dheer iyo sawjo kaa weyn saddexdaasuba xarago ma galaan aan furfurno waxaa la yidhi saddex xarago ma galaan waa dhaqan socdaalah waa dhaqan adigu aadan lahayn waxaa ka mid ah jeegaxiirkan calaladan laysku dhejinhayo bogdhuujintan dhexidhashadan hooggan iyo ba'an farada badan ee maanta da'yarta ku badan ayaa kowka waa dhaqan socdaal ah oo innagu aynaan shaqo ku lahayn mar hadduu wuxuu dhaqan socdaala yahay oo la soo dhoofiyo ummad kale laga keenayna dee xarago ma galo ayay xubintanu ina leedahay saadee xarago ma galaan waa dhaqan socdaalah wiil yahow dhowr kale xarago ma gasho dhowr haddii ilaahay idmahayo ee iscadayntu xarago ma gasho iyo waxyaalaha la midka taa iyadii xarago ma gasho waa midda koowaad waa qodobka labaadee waxaa layna yidhi sarwaal kaa dheer sarwaalku hadduu kaa dheeryahay dee dhulkaad ku jiidaysaa ee haddii eebba idmahayo xarago ma galo oo war qofkan umarada kor u qaato ayay dadku ku dhahayaan diiniyanna waaba xaaraan in maaragtay amaba ma fiicnaba in sarwaalkaagu dhulka ku jiitamo dumarka unbaa laga ogol yahay haddii eebba idmahayo inay dharkooda uu noqdo dhar qariya cirbahooda iyo boqnahooda walow iyagu hadda ay taftaxaydaanba oo mid walba meeshay u qurux badan tahay ay muujiso oo dhibaatooyinka jira ay ka mid tahay haddana waxaa layna leeyahay saddex xaraga ma galaan dhaqan socdaal ah wiilyahow dhowr kale dhowrku xaraga ma galo ee gabadhyaa iscadaysay iscadayntu xaraga ma gasho sidoo kale inta sarwaalkaa dheer isna xaraga ma galo sarwaalkaa dheer oo dhulka ku jiiday dee wasaq unbu kuu qaadi iyo foolxume qurux kuuma gela hayaa la yidhi isna midda saddexaad oo arrin dhibaatadeeda leh ah ayay waxay leedahay xubintani ee sawjo kaaweyn dee adiga oo labaatan jirah inaad islaan hooyadaa leeg intaad guursato oo dhalmo baxday aad dhahda waa xaaskaygii ee barasho wacan taana waxaa la yidhi xarago ma gasho oo sawjo kaaweyn waa islaan un hooyadaa la da marka laga hadlayo sawjo kaaweyn islaan dhaldhalaysa ma aha mar hadday dhaldhalaysa xarago waa gashaa laakiin waa hooyo dhalmo baxday waxa laga hadlayo inaad adoo wiil yara gacanta qabsato oo aad dhahdo waa xaaskaygii taas weeyaan midda lagaaga digahayo ee lagu leeyahay adeer xarago ma gasho waana qodob aan isleeyahay runtii waa biyo kama dhibcaan markaad dhinacyo badan ka eegto mahmaahda maanta ee xubinteenna murtida maanta aan ku soo qaadanayna idamka eebba waxaan dhahaynaa tuugmo aadame tuur bay kuu yeeshaa waa tuugmo aadame tuur bay kuu yeeshaa ilaahay unbaa fiican in la baryo aan aadmiga la baryin oo baryada aadmigu ha noqoto baryo cabsiyeed ama baryo baahiyeed ama hay-adaha gargaarkayna soo gaaraya dowladda waxnasida dadka soomaalidu hadda ay ku waasheene inaan arrimaha noocaasa lagu tiigin ayaa wanaagsan